waa duurnimo arbacaha kuwii soddonka bisha labaiy tobnaad sanada labada kun shan iyo labaatanka shacabka magaalada jowhar iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada kan gobolka shabeellaha dhexe ayaa iskugu soo baxay banaanbax ay ku muujinayeen dareenkooda ay kaga soo horjeedaan faragelinta yuhuudda ay ku hayso dalkeena soomaaliya taasoo ay ku aqoonsatay maamulka somalilan inuu yahay dalka madax bannaan soomaaliya qaar ka mid ah dadweynaha magaalada jowhar ee maanta ka qayb galay banaanbaxa ayaa dareenkooda ka hadlay somalilan inay tahay gobol ka tirsan soomaaliya haddii aad ka jooji waysiinna wax aad wadiin reer jowharaan igu filan insha allah waxaan qoraxda u taaganaha waxay tahay inaan ka dhiidhino damaca guracan ee la soo baxday dowladda israa'iil waxaan leenahay haddii aan nahay dhallinyartii soomaaliyeed khaasatan dhallinyaradii degmada jowhar waan ka soo horjeednaa damaciina waaliga aad ku damacsan tihiin in aad qayb ka mid taha dhulkii soomaaliya aqoonsi been aad siisiin waxaan leeyahay waxaan idinkula hadlayaa luqaddii ay ku hadlaayeen dhallinyarada soomaaliyeed ee ahaa ha hilmaamina somalilan inay tahay gobol ka tirsan soomaaliya somalilan israa'iil waxaan leeyahay waxaa idinka tiro badan dhallinyarada ku nool degmada jowhar haddii aad ka jooji waysiinna wax aad wadiin reer jowharaan igu filan insha allah israa'iil iyo falastiin baa idinka xureyn doonnaa aadaad umahadsantihiin
somalilan yuhuud la xihanaysa ma doonayno mana ogolaa doonno gumaysuu ha dhaco israa'iilna ha jabto bismillaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn shuxuurteenna lama soo koobi karo haddaan nahay waxaana u taagannaha qorraxda ugu soo baxna iyo cidhidda annagoon kala har lahaynin midnimada soomaaliya soomaaliya soomaali baa iska leh soomaaliya ha noolaataan leeyahay gumaysuu ha dhaco israa'iilna ha jabto waxaan leeyahay mid dardaaranaha waxaan faraayaa walaalaheenna somalilan somalilan waxaa la yidhi dooro gurka xarta waa loo yeelyeela somalilan somalilan aan kuidiin ogolay laakiin somalilan yuhuud la xihanaysa ma doonayno mana ogolaa doonno soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato gumaysigu ha dhaco gumaysi raacun ha dhaco gumaysi raacu ha dhaco gumaysi diidku ha noolaado alla iyo ciise waa mahadsantihiin dowladda hirshabeelle aadaan u mahad celinaa assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan leenahay yuhuud ka waanto waxaad wadid annaga waxaan reer hirshabelle haddaan nahay dhallinyarta keliya kugu filan naftayna waxaan uquuri karnaa dalka soomaaliya cad ka mid ee naftayna aan uquuri karnaa calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaali weyn dhammaan waa nii salaam anigoo ah yuusuf ibraahin maxamed ku magac dheer buuqaay waxaan salaamayaa soomaaliya o dhan markaan ka hadla midda faragelinta yuhuudda yuhuud annagaaba aqoonsaneenmo idi maxayna kala goysaa maxayna noo aqoonsata annagaaba aqoonsaneenbo waayo mana aqoonsanin haddana somalilanata hadday tahay dalkii wada qur oo wada jira hadday tahayna haa waa aqbali laheen ma aha waa gobol hargeysa layidhaha waxaa maanta wada mashkilada waxaan leenahay yuhuud ka waanto waxaad wadid annaga waxaan reer hirshabelle haddaan nahay dhallinyarta keliya kugu filan maanta naftayna waxaan uquuri karnaa dalka soomaaliya cad ka mid ee naftayna aan uquuri karnaa soomaaliya ha noolaata soomaaliya ha noolaata soomaaliya ha noolaata diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna lagu kala jibiyo mana yeelayno insha allah soomaaliya waa mid netanyahu ilaahay hanaga dhex bixiyo baalkan la yidhahda netanyahu ilaahay hanaga dhex bixiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamaynaa ummadda muslimiinta ah meel walbo ay joogaan caalamka ka joogaan waxaan aad iyo aad ugu xunnahay fikirkan khallafsan oo ka dhacay dadkan walaalaheenna agteena insha allahu raxmaan walaalaheen somalilan waa dad muslimiin ah waa dad aan aad u jecelnahay waa dad garabkeenna ah aan rabno laakiin waxaa jiro qorsho hoosaad waxaa naga faa'iidaysanaayo gaalo waxaa naga faa'iidaysanaayo ma aragti shisheeye waxaa waaye in loo soo bareeray in si xeeladaysan diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna lagu kala jibiyo mana yeelayno insha allah soomaaliya waa mid waa hal mid waa hal mid kun iyo kow jeer waa hal mid allaahu akbar allaahu akbar waxaan baaq u diraynaa ninka la yidhahdo netanyahu ilaahay hanaga dhex bixiyo baalkan la yidhahdo netanyahu ilaahay hanaga dhex bixiyo israa'iil ilaahay meel ha u yeelo waxaan diyaar u nahay haddii aan nahay culammaa'u diinkii haddii aan nahay dhallinyaradii haddii aan nahay xildhibaanadii maamulka hirshabelle oo dhan xilli walba iyo xaalad walba si kasta oy noqoto inaan isaga celino diintaynana waa difaacanaynaa allaahu akbar allaahu akbar
sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa fagaaraha magaalada jowhar ka hadlay faragelinta israa'iil ay ku hayso soomaaliya soomaaliya ma kala go'ayso mana kala go'i doonto tabashaha ku gaaloobinaan leennahay tabashaha ku gaaloobinaan leennahay soomaaliya soomaaliya soomaaliya ha jirto ha joogto maanta waxaan u soo bannaan baxnay israa'iil aqoonsiga ay aqoonsatay soomaalileyn haddaan nahay soomaaliya soomaaliya ma kala go'ayso soomaaliya waa soomaaliya soomaaliya waa soomaaliya soomaaliya ma kala go'ayso mana kala go'i doonto qadiyaddeeda waddankeedu ayadaa iska leh walaalahayn soomaalilan waxaan leennahay haddaad wax tabanaysaan haddaad wax tabanaysaan walaalihiin soomaaliya koonfur ayaa idin xallinayso waana la wada hadlaayaa laakiin tabashaha ku gaaloobina tabashaha ku gaaloobinaan leennahay tabashaha ku gaaloobinaan leennahay soomaalida kalena waxaan leennahay walaalihiin ha loo dhimriyo ha la soo dhoweeyo oo diiday inay go'aan ayagana waa u mahad celihaynaa waa ku mahadsanyihin diidmada ay diideen boqolkiiba afartan iyo shan somalilan ma oggola inay go'do ma oggola kuwa kaloo goosa waxaan leenahay kusoo laabta xuduud kusoo laabta dowladda federaalkana siday ugu- siday ugu fal celisay iyo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyed waa ku mahad celihaynaa soomaaliya ma kala go'ayso waxaan aad ugu xunnahay inay maanta ay ku fikirto cadowga sahnuunidda maanta inuu ku fikiro inuu soomaaliya kala go'y aad aan ugu xunnahay ugu dambeyntii gudoomiyaha maamulka degmada jawhar cusmaan maxamed mukhtaar barrey ayaa sheegay in maanta shacabka reer jowhar waxay isugu soo baxeen si nabad ah oo midaysan si loo difaaco midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed ayuu yidhi gudoomiyaha magaalada jawhar cusmaan maxamed mukhtaar barrey kor waxaan umahad celinaa alla subxaana wa tacaala marka xigto madaxda hirshabeelle ee ugu horeeyo al-sayid cali cabdulaahi xuseen madaxweynaha dowladda hirshabeelle dhammaan ka soo qaybgalayaasha bannaanbaxan qiimaha iyo qaayaha leh ee aan ku diidannahay gumaystaha ee, yuhuudda waxaan leenahay yuhuud ha dhacdo Een, waxaan leenahay walaalaheenna somalilan waa- waa idin jecelnahay walaalkaa hadduu jini ku dhacane gacantaa laga qabtaayo walaalkaa hadduu dab ku dhacaayo gacantaa laga qabtaayo gacantaa idinka qabanaynaa soomaaliya soomaaliyaa leh aadaa u mahadsantihiin